Magaalada Hargeysa ee xarunta maamulka Somaliland ayaa lagu qabtay munaasabad lagu daahfurayo isbitaalka Tusmo oo loogu talagalay in lagu daweeyo xanuunada ku dhaca hooyada iyo dhallaanka. Munaasabadda ayaa waxaa kasoo qayb galay maamulka isbitaalka, bahda caafimaadka, dhaqaatiir, waxgarad iyo qeybaha kale ee bulshada. Maamulaha guud ee isbitaalka Tusmo, Dr. Mustaf Xuseen Cabdulaahi, ayaa ka warbixiyay ujeedka loo daahfuray xaruntan iyo adeegyada uu qaban doono.
dhismaha cisbitaalka waxaa loo qaabeeyey si waafaqsan heerarka caalamiga ah ee dhismayaasha cisbitaallada iyadoo iyadoo la tix raacayo nashqad la jaan qaadaysa adeega iyo badbaadada caafimaad ee aynu doonayno inuu halkan een, dadkeenna ku siino Een, waxaan aada ugu faraxsannahay inaan xusno in cisbitaalku uu guud ahaan ama gebi ahaanba uu ku shaqayn doono nidaam dhammaystiran oo casri ah marka laga bilaabo diiwaangelinta ilaa daweynta nidaamkaasoo markaa dijitaala oo uu yarayn doono markaa waraaqihii iyo beberiskii la isweydaarsan jiray si markaa xogtaasi ay u noqoto xog rasmi ah xog la isku hadlayn karo ee loogana baaqsado markaa ee wixii negligence iyo dhici kari lahaa Een, waxaa iyaduna aynu eh, markhaati wada nahay in cisbitaalku uu eh, deegaan ahaan iyo biyo ahaanba u habaysan yahay een, qaab markaa la saaxiiba bukaanka oo uu qeyb ka noqon karo markaa kabashada iyo eh, soo kabashada bukaanada adeega usoo doonan doona cisbitaalka tusmo Een, cisbitaalku wuxuu ka kooban yahay afarta qeybood ee ugu muhiimsan cisbitaallada Ee, qeybta caruurta qeybta dumarka qeybta qaliinka iyo qeybta daaweynta xanuunada guud Een, qeybaha kala duwan dhammaan waxaa ka howlgeli doona markaa dhakhaatiir takhasusa waxaa noo farxaday in dhammaan dhakhaatiirtaas markaa ay yihiin dhakhaatiir somalilandrisa oo markaa aan ee, cisbitaalkan aanu ku howlgeli doonin ee, dhakhtar ajnabi ah ama meel kale inaga geey Qaar ka mid ah marsalaftii kasoo qayb gashay daahfurka isbitaalka ayaa bogaadiyey islamarkaana soo dhoweeyey.
inuu soo kordho adeeg Een, waxaan leeyahay dadka maalgeliyey iyo mulkiilayaasha iyo dhallinyarada ka wada qayb qaadatay iyo dhakhaatiirta iyo injineerada ka shaqeeyey dhammaantiin waxaan idin leeyahay hambalyo kharashka badan iyo lacagta badan ee ee caafimaadka inaga baxdaa sanadkii waxaa lagu qiyaasay boqol iyo konton milyan waa lacag marka la eego dal ahaan dhaqaale ahaan runtii dee aanayna gaba go-ayn lacagta intaa leegli waxay tagtaa debadaha qaar etoobiya la geeyaa qaar indiya la geeyaa marka caafimaadku waa meelaha ay u baahan tahay dalku weliba gaar ahaan ganacsatadu inay investmentiga ugu badan geliyaan
health infrastructure ama horumarka iyo kaydinta iyo kobcinta caafimaadku waxaa number two wuxuu ka horreeyey eh, horumarinta dhaqaalaha sababta waxa weeye bulsho caafimaad qabta ayaa keeni karta qaran hore u maraa dhaqaale ahaan iyo dhinac kastaba
hosbitalkan weyn oo baahi weyn loo qabay oo laga furay goob munaasib ku ah waxaan een, u baariganaa markaa cusbitaalku inuu noqdo mid baahida bulshada daboola Isbitaalka Tusmo ayaa ka mid noqon doona xarumaha caafimaad ee ku yaala magaalada Hargeysa, kaasi oo ka qayb qaadan doona horumarinta adeegyada caafimaadka ee la xiriira hooyada iyo dhallaanka.